Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Biyaha Maamulka Somalilan Mudane Cali Xasan Maxamed ayaa xilbiyyood ka dhagax dhigay magaalada Warcibraan ee gobolka Togdheer ee maamulka Somalilan. Munaasabadda lagu dhagax dhigay xilbiyyoodkan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Horumarinta Biyaha Maamulka magaalada Warcibraan, odayaasha, haweenka iyo marti sharaf kale. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Biyaha Maamulka Somalilan Mudane Cali Xasan Maxamed ayaa ka waramaya dhagax dhigga xilbiyyoodkan ay hirgeliyeen.
Sida la sheegay waxaynu maanta halkan ka furaynaa riigbiyood cusub oo ceel dheer ah ceelkaasoo dherarkiisu noqon doono afar boqol iyo soddon mitir wuxuu noqon doonaa ceelasha dalka ugu dhaadheer haddii alla ka dhigo Eh, sahankiisa waa la qaaday injineerada iyo shirkadaha ugu fiican dhinaca sahanka biyaha qaaday goobtaana waa la sahamiyey kambaniyada iyo shirkadaha waxqoda kuwa ugu aqoonta badan lana waanu waa loo diray oo waanu u dirnay marka riiggiina wuu taagan yahay maanta waynu bilaabaynaa uun qodistiisii Qaar ka mid ah xubnaha ka soo qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay xilbiyyoodkan laga hirgeliyay magaalada Warcibraan.
aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiir maalintiisii ugu kan dambaysay halkan aynu joognay waxaanu tirinaynay waxyaabihii hore aad nagu lahayd waxaanu markaanu aanu tirinay aanu kuu sheegnay riiggi noo hadhsan yahay maanta aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay riiggii maalinta aanu codsanaynay aad noo ballan qaaday waxaanu wasiirka iyo waftidiisaba uga mahad celinaynaa waxtarka ay noo sidaan ee uu u weyn yahay riiggaas biyaha ee oo aan rajaynayno inuu noqon doono mid lagu najaxo oo lagu intifaaco insha allahu bismillaahi kariim
maanta anigu odhan maayo dhagax dhig waayo gaadiidkii qodayey qalabkii qodayey baa taagan waa la qodayo waa la bilaabay baan leeyahay dhagax dhig waxaan u aqaan anigu wax yar raagi doona laakiin waxaan leeyahay maanta waa bilow aad iyo aad baad ugu mahadsantahay wasiir Xilbiyyoodkan laga hirgeliyay magaalada Warcibraan ayaa baahi weyn u qabay dadka reer miyiga iyo xoolo dhaqatada kuwaasi oo goobaha ay biyaha ka cabaan ku yaraayeen.